maanta ajendaheenu waa laba qodob qodob waxa weeyaan miisaaniyadda laba kun iyo sagaal iyo toban oo ay xukuumadda soomaaliya soo gudbisay wuxuuna geli doonaa akhriska koowaad oo ah in maanta ay akhriyaan miisaaniyadda sida loogu talagalkeedu yahay kadibna lagu wareejiyo guddiga ku qaabishan golaha shacabka arrimaha miisaaniyadda iyo dhaqaalaha muxuu ahaa waxaa sidoo kaleeto iyadana akriskii saddexaad la gelinayaa loona codayn doonaa haddii koorum ku filan uu fadhiyo dhismaha hay-adda muxuu ahaa naafada qaranka oo iyaduna aan isleenahay waxay aada muhiim ugu tahay dee naafadu xuquuqaad aada u fara badan oo ka maqan wakti dheerna hore uga maqnaa sharcigan inuu gacan ka siin doono haddii laha yidhaahdo labadaa qodob buu noqon doonaa ajenduhu muxuu ahaa akrinta koowaad markii la keeno waa uunqaybin iyo in lagu wareejiyo guddigii shaqadaas lahaa oo isagu kasoo gaaraan degi doono waxaan xukuumaddu soo gudbisay sida loo soo diyaariyey miisaaniyadda waxaad ogtihiin mar walba sharciga miisaaniyadda waxaa keliyata oo u madax banaan inay soo diyaariso xukuumadda wuxuu kaga duwan yahay shuruucda kaleeto mashruuc hindisa sharciyeed wuu alifi karaa baarlamaanku laakiin kan miisaaniyaddu wuu ka duwan yahay waa wax ku dhisan xog iyo muxuu ahaa waxaanaan hayaa oon rabaa inaan wax ku maamulo wax ku dhisan wey marka waa sharci mar walba u gaara xukuumadda baarlamankuna uu meel mariyo markii xukuumadda usoo gudbiso baarlamankuna wuxuu ka eegaa dheelitirka in dhaqaaluhu ku baxayo meelku munaasaba iyo inuu u baxayo si munaasaba ayuu baarlamaanku mar walba ka doodaa kana akriya waxyaalaha wuxuu ka kala bixiyaa munaasabka uu arko inayna ku ahayn iyo waxyaalaha ay isleeyihiin ma dheelitirku halkaas ayuu ka abaaraa golahu laakiin soo diyaarintiisa iyo xogtiisa waxaa iskale xukuumadda hindisa sharciyeedkan kaleete muxuu ahaa aan rajaynhayo isagana maanta golahu inuu baasgarayn doono akhriska saddexaad markuu galo haddii laha yidhaahdo waa kan naafada ood ogtiin dee xuquuqiyaadkii naafada ay lahayd inay aada meeshii maqayo meel ka hooseysa ay joogto duruufaha waddanka ka jira awgiis kolkaa hindisa sharciyaadkaas naafadu waxaan rajaynhaynaa isaguna inuu beri muxuu ahaa maanta inuu meel maro akhriska saddexaad markii la geliyo waayo wuxuu hore usoo maray akhriska koowaad iyo akhriska labaad guddigii loogu talagalayna waajibaadkii uu lahaa way kasoo gudbeen oo runtii waxaad ogtihiin sharciga marka akhriska saddexaad la keeno waa mar guddiguna ay go-aanadii ay aragtida ka lahaayeen kasoo gaadheen wasaaraddina horey usoo marsiisay xukuumadda marka meeshii ugu dambeysao gabagabadahay ayuu joogaa sharcigani naafada qaranka waxaana rajaynaynaa inuu noqon doono mid maanta meel mara waxaad ogtahay kalfadhigan afraad ee golog ku jirana ibraahim inuu yahay kalfadhiga ugu ahmiyadda badan kalfadhiyada sanadka iyo furitaankii muxuuha baarlamanka sagaalaadba waayo waa kalfadhi xukuumadduna ay usoo diyaarisay sharciyadii ay rabtay in la meel mariyo baarlamankuna u diyaarsan yahay shaqo joogtaa oo ah in shuruucdaas la meel mariyo iyadoo rajaynayo shuruucda kuwa asaasiga ana in maalmaha soo socda la keeni doono oo ay kamid yihiin muxuu ahaa kuwa la xidhiidha arrimaha dheelitirka iyo xuquuqda siyaasiga iyo waxa lamidka sidoo kaleeto iyo xuquuqda muxuu ahaa sharciyada doorashooyinka iyo la xidhiidhan inay waqti dhow baarlamaanka soo gaadhi doonaan si baarlamanku isaga oo sanadkan cusub ee fooda nagu soo hayo shuruucda hadda yaalla iyo kuwa lasoo wadaba kala dadkiisa inay dhammaan doonaan oo maalmaha baagarkiisa si dardargelin xoog leh in uu ku ku socdo hindisa sharciyeedyada golaha shacabka soo maraya u gudbaya aqalka sare oo muxuu ahaa arbacadii hadda u dambeysay in la baasgareeyadaad og tahay sharcigii xirfadlayaasha ama mudnalayaasha ee caafimaadka oo isaguna muddo nala yaalay kolkaa waxaan rajaynayaa maantana ka naafadu inuu sidaas oo kaleeto sidii kaas u meelmar u meelmari doono aana u gudbin doono aqalka sare oo hore aan ugu gudbinay muxuu ahaa sharcigii la xidhiidha arrimaha biyaha iyo iyaguna kasoo gudbay laguna soo celiyeen marka kalfadhigani waa kaa ugu ahliyada badan golaha shacabka markii laga eego dhinaca wax soo saarka shuruucda golaha u yaala